أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka subax idaacadda islaamiga al andaluskooda ugu doorka roon dowladda shiicada iiraan ayaa ku goodiisay inay cunuqabateen kusoo rigi doonto dekedaha dalalka khaliijka xilli maraykanka uu ku fashilmay go'doonka uu saaray iiraan maamulka yuhuudda ayaa safiir u magacaabay deegaanada uu ka arrimiyo maamul goboleedka ashahadala dirirka ah ee somalilan dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiintii kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay haweenka ku dhaqan deegaana hoostaga magaalada baydhabo ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayada baay munaasabad abaalmarino lagu guddoonsiinayey ardayda kaalmaha hore ka galay imtixaanka faracyada macadka qurduba ee wilaayaadka baay shabeellada hoose iyo jubbada dhexe ayaa ka dhacday magaalada kuunyo barrow roobab si weynay ugu diirsadeen dadka iyo duunyada ayaa ka da'ay deegaana ka tirsan wilaayada hiiraan bulshada ku dhaqan degmada dayniile ee magaalada muqdisho ayaa iska caabiyey saraakiil iyo malishaad murtadiin ah oo doonayay inay dhulboob ka geystaan degmadaasi
جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله
subaxnimo khamiis ah oy taariikhdu ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka shawaal sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri iminkana ku soo dhowaada warkii oo fidsan dowladda shiicada iiraan ayaa ku goodisay inay cunuqabateen ku soo rogayso dekedaha dalaalka khaliijka xilli maraykanka uu ku fashilmay go'doonka uu saaray iiraan sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen nuur cali warsame abuushayba nidaamka shiicada iiraan ayaa ka digay inaanay oggolaan doonin sii socoshada dhaqdhaqaaqa dhoofinta ee maraagacanka carabta khaliijka badda cumaan iyo badda cas haddii godoominta badeed ee maraykanka uu saaray dekedaheeda ay khatar ku noqdaan maraakiibta ganacsi iyo kuwa shidaalka qaada ee iyadu ay leedahay taliyaha xarunta khaatam al ambiyaa ee ciidamada nidaamka shiicada iiraan cali cabdulaahi ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa uu sheegay in iskuday kasta oo maraykanka uu ku doonayo inuu kusoo rogo goodoomin badeed oo loo tixgelin doono jibinta xabad joojinta isagoo adkeeyey in teheraan ay si xoogan u difaaci doonto madaxa banaanideeda iyo weliba danaheeda qaranka wuxuu intaasi ku daray sida ay baahisay wakaaladda wararka tasniim in sii socoshada waxa uu ku tilmaamay falalka sharci darrada ah iyo abuurista xaalad amni darro ee ku saabsan maraakiibta iiraan ay ku qasbi doonto ciidamadeeda inay joojiyaan dhuufinta iyo soo dejin kasta oo ka dhacda khaliijka badda cumaan iyo weliba badda cas arrintan ayaa jawaab u ah ku dhawaaqistii madaxweynaha maraykanka donald trump oo ahayd in la xanimo maraakiibta ay isku dayaya inay galaan ama ka baxaan marinka hormuus iyadoo taliska dhexe ee maraykanka ee marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano centacom uu xaqiijiyey in go'doomintu ay dhaqan gashay maalintii isniinta ahayd islamarkaana aan loo ogolaan doonin wax markaba inuu gaaro dekedaha iiraan iiraan ayaa tilmaantay suurtagalnimada inay ballaarin doonto jawaabteeda si ay u gaarto badda cas inkastoo aysan si toosa xuduud ula lahayn iyadoo sheegtay in jibinta xabad joojinta ay ku qasbi karto inay qaado tallaabooyn carqaladayn kara mid ka mid ah marinada ganacsiga ugu muhiimsan dunida kaas oo ku xiran kanaalka suweys iyadoo loo marayo babul mandab wakaaladda wararka iiraan ee irna ayaa sheegtay in ciidanka iiraan ay go'doomin karaan badda cas haddii maraykanka uu jebiyo xabad joojinta taasna waxaa ka mid noqon kara kooxday ugu yeeraan ansaar allah ee xuutiyiinta yemen ay joojiyaan maraakiibta maraya baabulmandab marinbiyoodka baabulmandab ayaa waxa uu isku xiraa yurub iyo aasiya isagoo maraya kanaalka sweys waana mid ka mid ah waddooyinka ganacsiga ugu muhiimsan caalamka xiisaddan waxay timid markii ay fashilmeen wadahadallo u dhexeeyey iiraan iyo maraykanka oo ka dhacay magaalada islaamabaad ee dalka bakistan iyadoo aan la gaarin wax heshiis kama dambaysa oo lagu joojinayo dagaalka balse hadda qorshe uu yahay sidii laisugu soo laaban lahaa mar kale islamarkaana labada dhinac ay is-eedeeyeen darafyada ayaa waxay horey u shaaciyeen xabad joojin soconaysa laba toddobaad siddeeddii maarso markay ahayd oo ay dhexdhexaadinaysay bakistan si loo diyaariyo wadahadallo ballaaran oo lagu soo afjarayo dagaalkii bilowday siddeed iyo labaatankii febraayo kaasoo ay ku lug lahaayeen maraykanka iyo yuhuudda oo dhinac ah iyo dhinaca kale oo iiraan ah in ka badan labaatan markab oo ganacsi ayaa ka gudbay marambiyoodka hormuus afar iyo labaatankii saaha ee ugu horreeyey kadib markii goodoominta la hirgeliyey sida ay sheegtay warbaahinta maraykanka halka taliska dhexe ee maraykanka uu sheegay in lix markab lagu amray inay dib ugu laabtaan dekedaha iiraan warbixin kale ayaa tilmaamaysa in in ka badan labaatan markab ay ka gudbeen marimbiyoodka hormuus afar iyo labaatankii saaca lasoo dhaafay iyadoo xogta amraan trafig ay muujisay in maraakiib kala duwan ay gudbeen talaadadii oo ay ku jiraan kuwo shidaal qaada trum ayaa tilmaamay in soddon iyo afar markab ay ka gudbeen marambiyoodka hormuus maalintii axaddeed oo uu ku tilmaamay tiradii ugu badneed tan iyo markii ay bilaabatay waxa uu ugu yeeray xiritaanka waalan ee iiraan sida ay sheegayaan tirakoobyada qaar konton iyo shan markab ayaa ka gudbay marinka intii u dhexaysay siddeedda ilaa iyo labaiyo tobanka abriil kuwaasoo sagaal iyo labaatan ka mid ah ay ahaayeen kuwa xamuul ah sida halkaa maalintii ugu mashquulka badnayd sida laga soo xigtay tirakoobyo kala duwan konton iyo shan markab ayaa ka gudbay marinka hormuus intii u dhexaysay siddeedda ilaa iyo labaiyo tobanka abriil kuwaasoo sagaal iyo labaatan ka mid ah ay ahaayeen kuwa xamuulka sida halka maalintii ugu mashquulka badneed ay ahayd kow iyo tobanka abriil oo afar iyo toban markab ay ka gudbeen ka hor dagaalka celceliska maalinlaha ee maraakiibta ka gudubta marinka waxay gaarayeen boqol iyo labaatan sagaal markab maraykanka ayaa amray lix markab inay dib ugu laabtaan dekedaha iiraan dhanka kale taliyaha taliska dhexe ee maraykanka ayaa shaaciyey inay joojiyeen gebi ahaanba ganacsigii badda ee iiraan ku socday iyo kan imaanayay wax ka yar soddon iyo lix saacadood gudahood saraakiil ayaa u sheegay washington post in ciidamada badda maraykanka aysan u baahnayn inay adeegsadaan xoog si ay ugu qasbaan lix markab inay dib ugu noqdaan iyadoo la sheegay in go'doominta lagu fulinayo si degan oo adag waxay sidoo kale sheegeen in ciidamada maraykanka ay ku sugan yihiin badda cumaan halkaasoo ay ka bilaabaan inay qabtaan maraakiibta ka bixaysa iiraan mas-uul maraykan ah ayaa sheegay in markab dagaal oo maraykan ah uu talaadadii qabtay laba markab oo shidaalqaadayaal ah oo isku dayay inay ka baxaan iiraan islamarkaana lagu amray inay dib u noqdaan waxaa sidoo kale la xaqiijiyay in maraakiibtaasi ay ka mid ahaayeen lix markab oo la sheegay inay u hoggaansameen amarka dib u laabashada dekedaha iiraan ee badda cumaan taliska dhexe ayaa sheegay in markabna aan u suurgelin inuu jebiyo go'doominta tan iyo markii ay dhaqan gashay ilaha maraykanka ayaa sheegay in howlgalkan uu yahay mid aad u weyn iyadoo in ka badan toban kun oo askari ay ka qayb qaadanayaan oo ay ku jiraan ciidamada badda iyo kuwa gaarka ah iyo in ka badan shan iyo toban markab oo dagaal iyo tobanaan diyaaradood trum ayaa rajaynaya in go'doomintan ay ku qasbi doonto iiraan inay aqbasho shuruudaha ay soo jeedisay washington si loo joojiyo dagaalka oo ay ku jirto furitaanka marimbiyoodka hormuus
maamulka yuhuudda ayaa safiir u magacaabay deegaanada uu ka arrimiyo maamul goboleedka shahaadala diriirka ah ee somalilan warbixinta warkaa waxaa inoo sii ambaqaadaya walaalkeen marwaan maxamed kadib heshiiskii dhammaadka sanadkii hore dhex maray maamulka yuhuudda iyo maamulka shahaadala diriirka ah ee somalilan ee dal madax bannaan loogu aqoonsaday maamulka hargeysa ay yuhuudda safiir u magacowday deegaanada maamulka cirro wasaaradda arrimaha dibadda yuhuudda ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in michael lowgtom loo magacaabay safiir aan joogto ahayn oo maamulkaasi ugu magacaaban somalilan safiirkan oo hadda yuhuudda ugu magacaaban safiirka dhaqaalaha ee wareegay ee qaaradda afrika ayaa noqonayaa safiir aan joogto ahayn oo maamulka yuhuudda ugu magacaaban deegaanada uu ka arrimiyo maamulka ashaadola diriirka somalilan waxay tani daba socotaa wareegto bishii febraayo ka soo baxday xafiiska madaxweynaha maamulka riddada somalilan murtada cabdiraxmaan ciro oo loogu magacaabay maxamed cumar xaaji inuu noqdo safiirka maamulkaas u fadhin doona deegaanada yuhuudda xoogga ku haystaan mahadsanid marwaan dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allaah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee bay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada maleeshaadka murtadiinta ee maayafuulka ee magaalada baydhabo waxaana dagaalkaasi laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan haweenka ku dhaqan deegaana hoostaga magaalada baydhabo ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayada bay sida warbixinta warka inoogu eegayo walaalkeen abuwayman jihaadkan mucaasirka ah waa mid bannaan ka keenay jawaanib kala duwan waxaana ugu muhiimsan kaalinta haweenka muslimaadka ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah kuwaasoo garab istaag iyo nafurnimo xisaab la'aana u muujiyey ragga har iyo habeen u jilbi xiran sidii ay kelimadda alleh sar u noqon lahayd wilaayada islaamiga ah ee baay marka laga hadlayo jaanibkan waxay haweenkeeda muujiyeen dadaal xooggan oo ay ku adkeynayaan xadhigga masiiradan jihaadiga ah iyagoo si isbuucle iyo bilaahba u bixiya agab muhiim ah sida caagadaha saabaysan gooyada dhaxanta laga huudo buskud timir iyo waxyaabo kale oo muhiim ah mashhadkii ugu dambeeyey ee andalus xaadirta ayaa ahaa deegaanka iidaale oo ka tirsan magaalada baydhabo halkaas oo la isugu keenay agabyo iyo hadaayaad laga kala keenay deegaanada dalandoole dharqo madiinatul khayr iidaale buula barako iyo xagarka waxaana la qabtay xafladda heerkeedu sareeyey oo lagu soo bandhigayay agabkan islamarkaana ay ka qayb galeen mas-uuliyiin iyo culimo ugu horeyn kelimadda idinku soo maqan waa sheekhul mujaahid sheekh fu'aad maxamed khalaf oo xafladda ka dhacday deegaanka iidaale ee hoostaga magaalada baydhabo ka jeediyey kelimad qayim ah isagoona bogaadin ku socota haweenka muslimaadka ee baay iyo guud ahaanba kuwa wilaayaadka islaamiga halkaasi ka jeediyey waxaannu ku sugannahay deegaanka iidaale wilaayada baay waxaan maanta allaha uga shukrinaynaa subxaanahu wa tacaalaa gabdhihii muslimaadka ahaa oo horteenna fadhiya waxa ay bixiyeen oo caagag ah oo boodkuda oo timira oo tiro badan waxaan leenahay jasaakunna allaahu khayran ilaahay khayr ha idin abaalmariyo lafdhabar baad jihaadka u tihiin kaalin weyn baad ku jirtaan allana wuxuu tilmaamay jalla wacalaa ragga mu'miniinta ee gabdhaha mu'minaadka ah inay khayrka iyo kelmadda alle inay kor noqoto inay isu kaalmaysanayaan annaga oo mu'miniinta iyo gabdhihiinna mu'minaadka ah in alle keligii koonkan lagu caabudo shirkiga in uu baaba'o aad iyo aad baan waxaan idinkaga mahad celinaynaa mowqifka shariifka leh oo qiimiga badan aad garab joogsateen mujaahidiinta taariikhduna way qori doontaa dadku way kala baxeen iimaan iyo kufri baa loo kala baxay mu'min iyo mu'minaadna dhinac bay mareen kaafir iyo kaafiraadna dhinac bay mareen waxaan idin leenahay jasaakunna allaahu khayran alle khayr ha idin abaal mariyo adduun iyo aakhiraba allah idiin naxariisto waxaan annaguna u taagannahay oo waxaad nagu garabsiinaysaan oo xaqa inaanan dayicin markanna aan eegno dhanka haweenkii wareejinta sameeyey islamarkaana wiilashooda mujaahidiinta ku garab taagan jidkan halganka ah awalan maybaan maxad elyaana ilaahay subxaanahu wa tacaala yan maxad nagaana naybeena gibrooy ku noolay wilaayad islaamiga baay gaar ahaan deegaanka iidaale dharqo madiine xagarka buulu barake iyo dolondoole gabrogas oo hadiyaad kala duwan ka wareejiyeen walaalaha muslimiinta oo ku julbi xilan furumaha hore oo geekanta ku wareejiyayaan hadiyado kala duwan boqolaal aag anaska jaraan caagadahaas oo xitaa laka diyaari dadkan ilaa xayi calaljihaad xitaa ka qoranta iyo waxyaabo fara badan iyo timir xitaa ka jarta yaa intaa ka diyaarin mayba an diyaarinay walaalaha mujaahidiinta oo ka jilbi hiran furumaha hore oo lijihaadahayaan gaalada cadowga ee ilaahay subxaanahu wa tacaala la colaytameen muslimiintana haddana la colaytameen waloo ku duulana waacidduu lahum ma stadactum min quwatin wamin ribaadi alkhayr turhibuuna bihi caduwa allahi wacaduwakum ilaahay dartiisa han wareejin qaar hata mayba orna suuna jihaadka qoriitan safuufta hore ka jaraan ununka waraari'iina xaya calaljihaada ka qoran aagateeda see geeka ha wareejin alxamdulilah ilaahay fadli geeka wareejin walaalayaalow sabra safuuftana ka sabartama ilaahay dartiisdan sabra lama geegu soo miidgeyno baktuululey jahanamana sugahayta ya qorin waday labaatay afar saac odow ilaahay garabna haka dhakadahay diinta islaamkuusa ilaahay haka dajiila dagaalamahay isingoo geeka ilaahay jinnana siinka bishaaray sunadana u mahamadna siinku muuqut ilaahay dartiisan dagaalamaytan walaalayaalow eedan sabr unuuna garabkiinga surugna ilaahay subxaana wa tacaala nasingari yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabiduu wattaquu llaha lacalakum tuflixuun furmok sabr ilaahay subxaana wa tacala mayba kaleliya famaa asbarahum cala annaar gaaladiyoo mayla raayusa inshaga naartiyooba ka sabarahayan mida kaleed wa qowluhu sala allahu calayhi wasalam xadiidka rasuulka maybahaayay man jahaza haaziyan fi sabiilillaahi faqad hazaa lankii walilika duulow diyaari mayleraayo cid alla cidifadaas haatoy gabar mu'minada leh haatoy mida kaleed mayba siinlana ufkaasu siin jihaada ka jar walaalayaal mayba kaleenta siinku diray fariin eh gaare oo siin diray ka sabar geeyha min dhibaatada la siinkahaay aragahayn baay u kala baratamida dumarka ay u samaynayaan kaalintan khayriga ayaa noqotay mid sii xoogaysanaysa sannadihii u dambeeyey caagadaha galeesan ee rasaysan iyo buskudka keeshashka ku jira ayaa noqday kuwo camimay goobaha maktabka dacwada si loogu sii gudbiyo furimaha farahana looga saaro fursaanta xaqa ee u jilbi xiran la xisaabtanka cadowga allah mahadsanid abwayman munaasabadda abaalmarina lagu guddoonsiinayey ardayda kaalmaha hore ka galay imtixaanka faracyada macadka qurduba ee wilaayaadka bay shabeellada hoose iyo jubbada dhexe ayaa ka dhacday magaalada kuwiin barow sida warbixinta warka inoogu hayo walaalkeen cabdiqani maxamed wilaayada shabeellada hoose gaar ahaan magaalada kuunyo barrow waxa ay dhowaan martigelisay xaflad lagu maamuusayay arday ka qalinjabisay macaahidda qurduba faracyadooda wilaayaadka islaamiga kuwaasoo loo qabtay tartan lagu qiimeynayay aqoontooda xafladda waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayaadka islaamiga culimo salaadiin iyo marti sharaf kale ugu horeyn xafladda waxaa kalimaad ka jeediyay culimadii iyo salaadiintii xafladda kasoo qayb gashay taaniya midaas labaad ilaahay subxaana wa tacaala wuxuuna u waray sadulcasri dadka bini'aadamka ah fardi iyo ijtimaaci labaduba waxay ku jiraan khasaare khasaaraha adduun iyo aakhara waad khasaaraysaa haddaadas afar arrimood lagaa waayo saddex haddii lagaa helo hal lagaa waayo khasaaraha waad ku jirtaa midda koowaad waxaa weeye towxiid saxan inaad la timaado ila aladiina aamanuu towxiid saxan inaad la timaado midda labaad waa camilu saalixaati camal waafaqsan dariiqii nebi moxamed ikhlaasna ay weheliso waa inaad la timaado midda saddexaad wa tawaasow bilxaqi waxaad baratay ummadda inaad gaadhisa weeye midda afraadna watawaasow bisabri wixii dhiba ku soo gaadha inaad ku sabirto afartaa ruuxii laga helaa khasaaraha ka bixi kara taana miisaanka inay saaraa la doonayaa walaalayaal dadka waddanka uu sugaa waa idinka runtii waxbaan idinka sugaynaa biidni illaahi tacaala waa ku faraxsannahay guusha maanta dhacday balse faan hore far kama badno wa shaqaa idiin sugaysa waad u jeeddaan kuwa idinka idin la mid ah ayay yuneska soo tarbiyaysay xaggahaasay fadhiyaan ayagana maxaa la soo baray waxaa la soo baray laba nin ha isguursato laba naag ha isguursato aa la soo baray yaa la rabaa inay ka shubaan idinkaan idinka sugaa biidni illaahi tacaala waxaa loo baahan yahay marka nin walba booska uu ku aadan yahay inuu qabsado macallimiintiidii waajibkoodii way guteen waxay hayeen waa idinku soo shubeen idinkuna haddaad la fadhiisataan maxay noqonaysaa waxba lagama faa'idin ugu dambeyn waxaa abaalmarino qaali ah la guddoonsiiyey ardaydii kaalimaha sare ka gashay imtixaankii laga qaaday ardayga kaalinta koowaad galay macaahida aan soo sheegnay imtixaanka markii la qaaday kaalinta koowaad waxaa galay ardayga la yidhaahdo macadka qurduba wilaayada shabeellaha hoose deegaanka kuwiinbaro waxaa la yidhaahdaa salmaan ibraahim moxamed wuxuu abaalmarin ahaan u helay marka laba boqoloo doolar kombyuutar iyo khamiis iyo camaamad ardayga labaad ee kaalinta labaad galay isla wilaayada shabeellaha hoose ayaa ku guulaysatay saan hor u sheegnay isagana waxaa la yidhaahdaa suhayb ibraahim moxamed suhayb wuxuu abaalmarin u helay laba boqoloo doolar kitaabka la yidhaahdo tafsiir ibnu kaiir iyo khamiis iyo cimaamad iyo shahaado intaa kadib waxaan u gudbayaa insha allahu tacaala kaalinta saddexaad waxaa galay wilaayada baay waxaana kaalinta saddexaad afaraad shanaad lixaad iyo sideedaadba waxaa galay wilaayada baay ayaa galay kaalinta saddexaad wuxuu abaalmarin u helay boqoliyo konton doolar kitaabka la yidhaahdo aayaat alaxkaam iyo shahaadadiisa iyo khamiisi cimaama inta kale soo hartayna afaraad iyo shanaad iyo lixaad iyo maxaanku idhahdaa sideedaadna ayagana insha allahu tacaala waxay heleen mid bal boqol doolar wilaayaadka islaamiga ee dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya waxaa ka socda tartano diini ah oo lagu horumarinayo aqoonta jiilka mustaqbalka waxaana furan kumanaan macaahid iyo maraakiis diini ah oo ay gacanta ku hayaan makaatiibta tarbiyada iyo tacliinta iyo midka dacwada mahadsanid cabdiqani robab si weyn ay ugu diirsadeen dadka iyo dunyada ayaa ka dacay deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee hiiraan warbixinta warka waxaa inoo hayaa walaalkeen saadiq muumin xilli dadka iyo duunyada ay saamayn xooggan ku yeelatay abaar daran oo ka jirta koonfurta bartamaha iyo waqooyiga soomaaliya ayaa waxaa xilligan si toos ah gobollada dalka kaga curtay xilli roobaadka guga waxaana saacadihii lasoo dhaafay qaybo ka mida wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ka da'ay roobab si weyn loogu diirsaday roobabkan oo lagu qabowsaday ayaa si gaar ah uga da'ay deegaano hoos yimaada deegaanka mukayle iyo tuulooyinka hoostaga axmed cabdi kaasin waxa uu ku sugay sugan yahay deegaan hoos yimaada ah mukayle waxaana uu u warramay idaacadda islaamiga ah ee andalus isagoona faahfaahiyey deegaanada ay roobabku u badan yihiin maxamacadda qaasim aliira aniga waxaan joogaa mukoylo soonihiisa meel beersab dowliira aan joogaa ma fahan marka roobkana yani ilaahay mahaddiis yani sida ha noqoto moo yaalo sida ha noqoto beersabdow meesha la yidhaaha aroorkaama koro barrow baa leey xaarxaarki inta usoo godoon nuuna cajab moorawaabey meesha la yidhaaha beer cadda roobka dhinacaas markii loo soo godoomana sakiiro libiga gumar kale arfaaq beerjidow hurdaaley karmi cumad dhulkaasoo dhan waa laga nimcaystay alxamdulilah roobka waa kala xoog badan yahay sida yani hadda meelkii la aaday yani mukoylo dhanka oracdhac markii looga baxo kala oo soonaha nasare iyo ceel idoy la-aad ah oo kale dhulkaas yani xoogaho warahiisa duurbuux waa ma fahan dhulkaasoo dhan ilaahay mahaddiis waa waraabiyo waa galeen roobka xali iyo subaxana iska dahay xali iyo subaxan abbaaro saacadda shantii subaxnimo ayaa hiraabkooy nagu imaaday hiraabkooygii dhul fara badanaas maray markii kaloo bariisadii ahaydna mid mayaay ahaanaha imaaday daweynaas ugu dahay alxamdulilah wixii jooga hadda ka bacdi waa madowsanaan toddobaad wixii ka bacdi noo qaban doonto insha allah aa waa kuwadadii waa kuwada da'ay warahana biyahaas wada geliyey marka alxamdulilah xoolaha midii hore gacana wax kasinaynay haddaana gacan bini aadan ilaaha naga soo reebay ilaahayga raxmaankaa gacantiisa noo sii dhanka kale roobabkan ayaa ka da'ay tuulooyin hoos yimaada buurweyn sida uu inoo xaqiijiyey nabadoon ibraahim amiir oo ku sugan mid ka mid ah adeegaanadaasi roobaystay waxaan ku sugunahay eryada buurweynaan ku sugunahay meel buurweyn u jirta lix kilomitr hoosta ka jirta dhanka siibaha xaggeeda ugliga xaggiisa ka jirta ayaan hadda ku sugunahay meesha maanta waktigii oo maxaan ku idhaahdaa shanta saac aheeday ayuu roob ku da-ay kasoo bilowday dhanka xameergaab meel la yidhaahdo xameergaab kasoo bilowdo oo saas dhagaxa buurweyn saas madaxa usoo gishto intaas roob fiicanaa ku da-ay oo biyaha ay gadoomeen alxamdulilah nimcaas ilaahay nis xameergaab iyo maxaan ku idhaahdaa quracdoolka meel la yidhaahda gowga abeesaala dhagaxa oo maxaan ku idhaahdaa garasbooro intaasaas roobka ku da-ay roobka annaga waxaan idhaha biyo gadoomaan idhahdaa biyaha markii ay maxaan ku idhaahdaa oy gadoomaano dhagaxa ay ka rogmaana ama ay meelaha wejilaha ku rogmaana biyo gadoonaan idhahdaa waa dhulkaas waxawaa dhul hadda haddii ilaahay idmo oo wax daran ilaahay ka koriyo in calay laga filinaayo wixii abuur oo ka hooseena ay dhalanayeen birrina wixii lagu abuuri karo lagu abuuraayo hadda kadibna xoolaha ay kadoogsanayeen saasaa rajeyna roobka ku da-aysa roob fiican waay ilaahaan ugu ku shukrinaynaa dhibac ma keensan karne waa cawada meel xareed laga cabaayo oo dadka bal meelaha qaarkood biyo ay la yaaliin waayo oo xareed laga cabaayo meelihii biyaha lagei jiray ayay kamid tahay dhulkaas dhulkii oo biyaha looga macluulay ay kamid tahay meesha cawada xareedda looga bajalaqsanayo ahe ahe dhulkaas waa laga qabowsaday ilaahay baa ku mahadsan sidoo kale waxaa roobaystay degmada buqa qable iyo deegaanada hoos yimaada roobabkani ayaa ku soo aadaya xilli dadka iyo dunyaduba ay abaartu ragaadisay
bulshada ku dhaqan degmada dayniile ee magaalada muqdisho ayaa iska caabiyey saraakiil iyo maliishaad murtadiin ah oo doonayey inay dhulboob ka geystaan degmadaasi warbixinta warkaa waxaa inuu eegayaa walaalkeen casaam macrafaad maleeshiyaadka murtadiinta oo koox hirdada u soo hubaysay inay boobaan dhul ay degan yihiin dad shacab ah oo ku yaala xaafadda warlaliska ee degmada dayniile ee magaalada muqdisho ayaa iska caabin kala kulmay dadka deegaanka isku horimaadkan oo dhacay shalay ayaa si gaara u dhexmaray dadka deegaanka iyo maleeshiyaad dhulboob u socday kuwaasoo watay saraakiil ka tirsan booliska hirdada dagaalkan ayaa yimid kadib markii maleeshiyaadka hirdadu ay jirdil u geysteen dad shacab ah dadka deegaanka ayaa si adag iskaga caabiyey maleeshiyaadka murtadiinta waxayna wararku sheegayaan in maleeshiyaadka hirdada halgaari ay kaga carareen goobihii laisku fara saaray kaasoo sawiradiisa lagu baahiyey baraha bulshada oday waayeela jirdil ay u geysteen iyo dad kale ayaa ka warbixiyey dhibaatooyinka maleeshiyaadkaasi ay kula kaceen dadka shacabka ah waa baxay aniga laamigaan tegay laamiga markii aan tegey dhibaataan kala kulmay ciidankii waa i jirdileen yaasiinkana ciidanoo wato waa i dileen yaasiinka laftirkiisa wuu i garaacay waa lay waday waa la i xiray hadda fartaas taydaah waa ma jabantaa mase dhaawac iyo walxmaa ku yaal maaqan walxaa iiga yaalla waa i xanuune kollay niman odayaala waana la waday aniga iyo gabdho kale iyo waana la waday waxaana la geeyey saldhigga garas baaley waana la soo celshay warlaliskii dhibaatadaasaa ka jirta yaasiingari ciidanka waxuu meesha ka saaka waa barkiyow ciidanka keensaday salaada subax masaajidka markaan usii socday cabdibila i dhaafay kadibna booliskoo socdaa ka daba yimid saasay xaajada u dhacday ciidamada meesha jooga adiga ilaa boqol askari boqol iyo labaatan askari meelahaas waaye ciidanka waxaa wata yaasiin ganay iyo mid kaloo buuran aniga maciisa ma aqoon oo shulq aha la socdoo buuran laakiin fowdaad wadaaha la yidhi waa i jir dileen waa i garaaceen fartaas waa i xanuuna waa inay jaban tahay in kale ma kala sheegi karo alxamdulilaah dhul- dhulka waa la burburahay dhehen lacagaan idinka rabnaa oo cad oon geel loogu soo galman lacag dhiibi mayna haddii odayaasha hadday dheheenna waxay wura sida liin dhanaana idinkaaga miira dhulku waa kana deegaankan warlaliska waa adoo dowlad shaatigeeda wato nabadoonno maras maati iyo umul inaad garaacdo nabadoonnada dhiiggooda saas aa iskugu darta yaasinkanayow adoo degmada dayniile joogo weliba tiri aad tiri degmada dayniile inaan kaa di- kugu dilo aan kugu duugo aana kaa dumiyaa inaad tiri maanta isbitaaloo jiifaa intaasoo qof waa u xihan tahay waa u dilan tahay waxaa ballan igu ee dhiiggaas dadka shacabka ah oo xaqdarrada looga bixiyey dhiigga xaqdarrada looga bixiyey inuu dhiig kale ku darmo xaqa qofka u diriraayana soo haraya xaqa qofka u dira xaqdaraalana ma guulaysto ninka ninkay dhaaf ku yibinaana geeridu dhimayso maleeshiyaadka murtadiinta ayaa maalmihii u dambeeyey sare u qaaday dholboobka ay ka wadaan magaalada muqdisho iyo duleedkeeda iska horimaadkan oo ka dhacay degmada daynile ayaa qayb ka ah diidmada dadka shacabka ay ka muujinayaan burburinta dhulka ay degan yihiin aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeen cazaam warbixintiisana waxay guniya gabagabeeyey wahayd warkii subaxa aad kala socoteen idaacadda islaamiga al andalus subaxnimada tan kulanti dambe ayaa inoo ballan ah inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu